Dabaylo daran iyo qabow ka jira magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sababay in la xiro dhammaan iskuuladii, sidoo kalena ay baaqdaan duulimaadyadii diyaaradaha. Qabowga waxa uu sidoo kale saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkaas. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da Xuseen Nuur Xaaji.
baraf qabow iyo dabaylo daran oo ka dhacay magaalada toronto iyo hareeraheeda ayaa saameeyey guud ahaan nolosha dadka iyo waxbarashada dhammaan iskuullada ayaa xirnaa jimcihii shalay sidoo kale waxaa la baajiyey duulimaadyo kor u dhaafaya ilaa iyo boqol iyo konton oo ka baxayey ama ka soo degayay shan garoon oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee magaalada toronto sidoo kale shaqaalaha boostada ayaa sheegay inaysan xilligan sidii loogu talagalay ku gaarsiin karin dadka isku diraya hadiyadaha xilligan fasaxa hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay qabowga iyo barafka dadka ayaana loo jeediyey inay ku nigaadaan guryahooda in ka badan boqol gaari ayaa galay shil uu sababay hawada oo xun iyo barafka sita dabaylaha waxaa jira dhaawacyo inkastoo booliisku ay sheegeen inay yihiin kuwa aanan sidaa u darnayn duqa magaalada toronto john tory ayaa sheegay inay dadaal walba ku bixin doonaan sidii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku nadiifin lahaayeen waddooyinka isagoo ku booriyey darawalladu inay muujiyaan taxadar qabowgu wuxuu si daran u saameeyey dadka ku cusub magaalada toronto kuwaasoo ka yimid dalal kulul sida soomaaliya oo kale qaarkood waxay ka baaqdeen shaqooyinkooda kadib markii ay xamil waayeen qabowga nuurdiin maxamed ayaa ka mid a dadkaasi xuseynow aada u mahadsan tahay waxaa weeye xeer waxaa magaarnaba maarata oo banaanka loo bixi waaye qabow daraadiis hataa shaqa waa aada u weyni saameyn weyn buu noo geystay khaasatan dadka maaragtay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mardhow imaaday aad bay hoos ugu adag tahay xaaladda marka aad bay ugu adag tahay farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaalada toronto wuxuu cabirayaa dareenkiisa ku saabsan qabowga iyo dabaylaha daran ee ka jira magaalada waxaa ka dhacay toronto iyo nawaaxigeeda qabow aada u daran waxaa dhacday in la aadi waayo iskuuladii in la aadi waayo shaqooyinkii dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaamaysigii la aadi waayey qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karayn dowladda digniinada ay jeedisay waxaa ka mid ah in isu socodka gaadiidka uu noqon doono mid adag dadkuna ay wakhti badan ku qaadan doonto gaarista shaqooyinkooda iyo guryahooda dadka ku shaqaysta gawaarida sida tagsiga ama uberka ayuu sidoo kale saameeyey arrinkan waa kan cabdirashiid cali oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta gawaarida walaale runtii barafku aad buu noo saameeyey iyo qabowgiisa maadaama barafkii uu dhacayo qabow xuna uu jiro dadkii baabuurta waxay u weedayaan si taxadar leh traffic ayaan la kulanaa marka run ahaantii barafka iyo qabowga aad buu noo saameeyey waxyaalaha kale uu noo saameeyey waxaa ka mid ah run ahaantii markii aad damacsan tahay gaarigo kale inaad ku shubatid shidaal oo kale afar daqiiq ama saddex daqiiq xitaa banaankii ma istaagi kartid digniyadan ku aadan qabowga iyo dabaylaha daran ayaa imaanaya xilli la gudagelay fasaxa ciidda christmaska iyo sanadka cusub xuseen urxaaji v o a toronto